hadda qadka waxaa ku jira nabadoonka beesha iile nabadoon magacaada noogu bilow iyo beesha aad nabadoonka u tahay iyo halka aad ku sugan tahay soo dhawow magaciis macala abdalla waaye beel ana nabadoonka ahaana beesha eyli waaye marka wayna kusugnaa deegaanka beril ilaahay markay darnaado maanta dhacdada oo ka dhiiday deegaankaas eed baa macnaha dhibaato fara badan aan ka dhiiday khaasatan tuulada balow anaa ninin dulqaado korna orus ayaa ka dhiiday maxay tahay dhibaatada halkaasi ka dhacday dhibaatada meelo ka dhiiday may baa kamid dad oo shacaba oo shabaab hayna shacaba guryaajo isku rooga iyo madaafeela ka garaacayo waayo cidda ku garaacaysa cidda ka garaacday nimanka dawladda isku shaahi ah oo oo dawladda ana le oo muslimiintana dhamaayoya
waayahay marka dadka madaaficda lagu garaacay xaggee ku sugnaayeen dadka madaaficda laga garaacayo may baa kusuganyahayn tuulada balow ayaa kusugnaayo imise madfacay halkaas ku tuureen ciidamada dawladda federaalka ciidamada daw dawladda federaalka meelo tuuliya tuulada ka garaacaya ma madaafica waya maxaa marka khasaaraha oo ka dhashay madaaficda mada madaaficdaas may khasaare ka dhiiday ana nin la leeye haamuud la leeye shan caruura kaga dhimatay waya asagana dhaawac waay waya naagtiisna dhaawac waay waya n dhimasho oo shan e waya
lama guri oo madaafic laka garaayo waya intaasi dhibaato ah waa meel meele maanta nimanka dawladda oo federaalka dhibaatadaasi macnaha beelaas injaysidan khaasatan beele eyluwaay marka insha allah haddii ilaahay karaal noqdo wax oo shabaab iyo walka medhe oo iyo raadka lahaayana ma jirta dad shacab aho beerlo aho iska masaakin awaay maxay tahay marka nabadan sababta dadkaasi loo beegsaday sababta dadkaas leenba leen beegsaday oo macnaha oo leen leen garaacay raayidda hoosteed mayn ku noolale waay wax kale ma u dareemin saas wax kale un anfagni male waya tawxiidka mayn ku hoos noolaan le saadle ayaa anfagni wan gartay maadaama aad tahay nabadoonkii beesha ayle ee degmada afgooye deegaanada ku hareereysan degmadaas dhibaatooyinka ay ka geystaan ciidamada dawladda federaalka maxaad nooga sheegi kartaa dawladda ciidamada federaalka oo dhibaatada oo idaayaan may baa kamid ah n odayaal tuuliyaalka seedeeyaan odayaalka oo deegaamada yaa ku gobadaayaan nin kasta dhamayliyina ninkan shabaabaan shaqeeya kan shabaabaan shaqeeya intaas dhibaate oo maanta madaafica ku horiba intaas dhibaate ayaa ka gobni nin kasta oo oo oday nin intii la gobado lileeyay shabaaba ka shaqeeyaas adi shabaaba ka shaqeeyaas soo baa adiga intaas dhibaate ayaa macnaha yaa yaa ku gobni inti maanta oo madaaficaangeena kahor waya dadka ku dhegeysanaya marka maxaad leedahay ugu dambeyn dadkii dhegeysadaa may baleeya oo ka booraya insha allah haddii ilaahi karaana dawladda federaalka oo intaas dhibaato anenjaysidaas ini oo macnaha noo kala caalo hadday oo macnaha aawi latina ini oo macnaha insha allahu taala kalimatullahi yal culyana kornagada doonta insha allah taasaka yaa yaa ka baraarujiya